cabdi xaaji cali cilmi waxaa tahay gumiyihii deegaanka bal waxaad faahfaahin naga siisaa xaalada imika guud ahaan deegaankan degmadan aan kusugnahay gaar ahaanba khaasatan deegaan degmadan ama deegaankan ad wada aasaastay aan iminkaan sugna
wallaahi walaal aada iyo aada bay horta dagaalka guud ahaan waxaa ka jira iminka culays weyn oo xagga roob yaraanta iyo isku soo guurka marka dad fara badan oo xagga waqooyi ka yimi filimka sanaad xataa gadii ka yimi u yimi dhul badan baa laiska soo guuray marka xagga degaanka waxaa ka jirta hadda xagga cuno yari iyo biyo yari aada iyo aada hadda xasaasi u ah degaankuna ma ahayn waa degaan cusub oo degaan xagga biyaha isku filaansho ka gaadhay ma ahayn waa degaan cusub oo baraagiisu aada u kooban yihiin marka xagga horta marka la eego baahida waktigan taagan waxaa ugu culays badan biyihii oo gabaabsiya oo dadka soo guuray uu la baxay ka gadaala dadkii degaanka joogay uu hadda biyiraan aada iyo aada qarka ula saaran yahay beelahana uga soo dhamiya ilaa urfadhi ilaa dhulalka qaarkii xoolaha laftigooda wixiisi ka baxay daaqii dadkii soo guuray baa wixii nacsi ka baxay aagiraha ka baxay waa la isugu yimi dadka iminka degaanka kusoo hadhay xoolahooda usoo hadhay aada iyo aada bay halis ugu jiraan ilaa bil dambe haddii ay roob la-aan ku jiraan in xoolaha inta intaasina inay inay macruulu baktiyaan intaasi waa intii magaranaysaa hadda xaaladaha emergencyga sida kale dadka xoolihu degaankan runaantii waxaa weeye reemigu waxa la yihahda daltabya ayaa jirta daltabyada micneeda marka la micneeyo waxaa weeye meeshii ayna noqon xooluhu marka meel kale loo raro talembe ciid bay yaqaanin dhagaxdaa la geeyey waxay la kulmaan wax cimilo ay garan waayeen markaa dadkii halkan degiye xoolihiisii boqolkiiba sideetan way way way way ka baxeen waxaa ku dhacay waxa daltabiyada la yidhahda amase dee dhulkiiba la qabsan kalaamiki marka xoolahaasi boqolkiiba sideetan boqolkiiba toddobaatan waa geel horta waxa la odhan jiray waaba u dhamaatay xoogaa yaroaria xayxayna bay sii haystaa marka xaggaana dadkan waxa weeye runtii waa dad la odhan karo waa qaxooti dhab ah oo ma garanaysaa markii horena dee barakac iyo wax nacaasa iminkana xoolihiina dee aysaa uga sii baxeen xaggaana arrintaas culays weyn baa ka jira waxaan ugu baatanaa ciddii wax ka qaban karta arrintaas inay aada iyo aada wax uga qabtaan intaasina waa intii xaggii waxbarashada markaa u leexdo waxbarashadu sidaa uu ugu sheegay maamuluhu dadkani waa dadkii markii hore waxbarashadooda aada iyo aada uga dabdhacay waxaad arkaysaa dadku mark inta uu yaryar yahay baa waxbarashadu markii hore lagu kubcin jiray marka hadda waxaa dhacday dadka fasalka fadhiya waad aragtaa waxbarashadu aada iyo aada iyo aada bay markii hore dadkan uga hoos uga dhacsanayd haddana inta dadaalka iyaga ama jaaliyada dibadda ahaato iskuullada dhisay ama dad gaanka jooga oo iska kaashaday oo runtii qaxooti kasta ahaadeene muujiyey waxqabad iyo niyad wanaagsan waxaa u suuro gelisay oo ilaahay u suuro geliyey oo ilaahay la kaashadeen inay waxbarashada labada magaaloba hadda iskuulladu ay si fiican u socdaan marka waxaa aada iyo aada imika mudnaanta koowaada oo marka la eego aan marnaba si wada looga maarmayn sidaa maamuluhu u sheegay iskuulladu inaynan fiidhan ka maarmayn sida ay wax ku baran karaan keliya waa sidaa marka waxa weeye haddii taa la helo masalama iminka dadku uu guuray uu markuu halkan dad badan baa guuray arday badan oo wax ka baran jirtay halkan baa guurtay waxay u saamici jireen u saamici weyday waxbarashadii inay dee noloshii reermihiga iyo xoolihii ay raacaan markaa freedom center hadday haystaan way soo hadhi lahaayeen oo waxbarashadooda si wacan bay u gudan lahayen marka aada iyo aada bay arrintaasi muhiim u tahay waxaanu aada iyo aada u codsanaynaa cid kasta oo danaynaysa xagga biniaadinimada ama waxbarashada ama waxbarashadu qiimaha ay leedahay iyo qofka aan waxbaranin mugdiga iyo halaaga uu ku sugan yahay ciddii danaynaysa waxbarashada horumarkeedu inay arrintaa aada iyo aada xilis kaga saaraan baanu codsanaynaa sida freedanka oo kale sida maamulooya maamulayaasha oo kale oo mushaharkoodu uusan wax ku filan ahayn de waad aragtaa waxaa laga yaabaa inay qofka maamulaha ama macalinku inaan dadkan aad arkayso ama waxoogaga yare jaaliyadu soo bixinayan inayan waxba ka keenin dadkana dad wax nacfi oo qaadi karaba ma aha oo laga qaadi karo oo xagga macalimiinta ama maamulayaasha ka taakulan karta dadka ma isagii ba qaxotiy marka run ahaantii dadkan si kastaba aade waa ma dadaal yara laakin waxaa ka maqan gacmihii kale ee xagga bini-aadanimada ee taakulaynta ayaa ka maqan inkastoo jaaliyada dawladda ee degaankani ay aada iyo aada ugu mahadsan yihiin sida ay xili isaga saareen waxbarashada iyo dejinta degaanka dadka ay aada iyo aada xili isaga saareen haddana xaggii hay-adaha ama maamulada hareeraha laga xiyaa wax abeenka waxay dadkan ka taakuleeyeen ma jirto
cabdula maasantahay dhinaca caafimaadka haddaan si noqono waxaan ognahay in degmada cagaag imika dad badan ay ku sugan yihiin oo laisugu soo guuray magaalo weyn ay noqotay mana laha ilaa iyo minka xarun caafimaad inkastoo cisbitaal siday ugu maqaanaa dhismihiisa uu socdo maxaad dhinaca caafimaadka waa maxay cudurada in dadkan inta badan aada ku aragtaan ama aada la kulantaan maxay balmidii labanoo sheeg
waad mahadsantay waa horta cudurada xanuunada imika ugu badan ee degaanka iminka aafada bacan ku hayo waxaa kamid a kaneecada bahasha malaariyada la yidhaahdo cudur laba xanuun oo iskaashado oo iminka shuraakeeyey oo lagu sheego isjiid waxa la yidhaahdo oo aad moodo inay isjiid waa wax waa wax iskaashaday ba waag marka waxaana sidii waa mid baa mid baa dadka dili kari waayay kii kale ugu yaadhay marka steve baa la yidhahdaa waa xanuuno imika soo baxay oo cimilooyinka la socday markaa steve waa la yidhahdo qufac qandho isugu jirtale iyo malaria iyadoo aan cidna kaashanay sideeda iyadu dee awooddeeda u haysataa oo iyo shuban oo hor iyo daba ah iminka ciyaalku iminka hadda mid baa yar baa sidii oo halkan dhinaca calmirimo yar halkan waa laga soo qayli shalay waan u tagnay hor iyo daba weeye caruur fara badan baana lamid ah marka waxa weeye cuduradaas aada ugu badan dadka waxaa kaloo jira iyaduna xagga xoolaha dadki markuu isku soo guuray de cuduradii iyo waa xoolihii waa iskaasiyeen marka waa lagu sheegay kollay dhinacan magaalada dhinaceeda qaar furu qaba qaar ma garanaysaa sambab qaba oo ariga ah cudurro badan bay sheeg sheegayeen xagga xoolaha ku saabsan marka xoolaha kolley cudurada difaaca waa xoolaha aan maaragtay enerjiga iyo naqa ee loogu talagalay aan helin sidaa daraaddeed cudurro badan baa gelaya iminkana haddii ay sidaalku kusoo kusoo bato ugu dambeyntii cabdio way sii socotaa degmada ceegaag oo dhismo ayaa ka socda runtii qadiimi ah magaalada way sii kobcaysaa dhinaca biyaha caafimaadka waxbarashada adoo soo kobaya maxaad ka codsanayeen jaaliidaha beesha xida ku nool wadanka dibadiisa ama maamulada dhinacyada idinkaxiga puntland iyo somaliland ba inay idinka caawiyaan oo iminka aad umuuqato inaad aad umalaysa loo bahan yahay
waad mahadsanta horta waxa ugu badan hadda horta ilaahay baa caawimo leh dadkan horta marka ugu horeysa waxa ay u baahan yihiin ilaahay iyo casaawajalaha unbaa unbaa siin kara laakin wixii bini aadmigu qaban karo ama ilaahay usoo dhiibi karo bini aadmi waxa ugu badan waxa weeye marka hore in adaartan iyo biyola-aantan iyo jidaalkan wax emergency la yidhahda baa jira hadda ay u baahan yihiin biyaha xagga raashinka xagga caafimaadka oo meeshu ayn cisbitaallo ayan lahayn oo u baahan in loo dhiso daktar way u baahan yihiin dadkii wax garanaya wuu joogaa meesha laakiin waxayn lahayn adeegii iyo dhismii markaa xagga caafimaadkuna aada iyo aada ba meeshani ay khatar u tahay marka waxa weeye xagga biyaha qofku hadduusan nolol helin marka hore de waxbarashadiisa iyo wixiisuba waa magaranka moralku dadku waa ku bartaa moral marka xagga biyuhu hadda waa emergency xagga raashinka laftigiisa waa waa aada iyo aad baa dejiyaalku loo hayaa marka horena dadku tan yar buu u badnaa magaalada degan xagga caafimaadkana dawadayaarka imika weyn wada jifaano hadda meel walba ridmigii iyo magaaladaba waa laga soo sheegayaa marka waxaanu ka codsanaynaa ciddii arrimahaas oo kale bini aadamnimo ahaan u danaynaysa ama dadka jaaliyadda ee reer cagaag inay arrimaha bal wixii karaankooda ay xil iska saaraan maamuladana sidoo kale waxaanu uga codsanaynaa in ay arrintaa baaqiyo badan baanu ujeedinay markaa kuwii hore iyo kuwanba inay tixgelin nagu siiyaan waxyaalaha aanu ka cabanayno ee wixii ay nagu dhaamaan inay naga caawiyaan saasaan uga codsanaynaa waad mahadsan tahay